Xarun loogu talagalay in lagu barto diinta Islaamka iyo culuumta maadiga ah ayaa laga daahfuray deegaanka Goronyo Cad ee ku yaala degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer. Munaasabadda lagu daahfurayay xarunta ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka deegaanka kan degmada gobolka Togdheer, culimo, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Nuur Food oo faahfaahin ka bixiyay xarunta laga daahfuray Goronyo Cad.
goobtan aynu joogna waxaan ugu talagalnay inay ahaato goob boodhana oo arday ay ku xareysan tahay ardayda lagu xareeyo ayaan ugu talagalnay waxaanu ugu talagalnay deegaankan aynu joogno laga soo bilaabo burco ilaa iyo maxaan ku dhahda cali jaamac iyo tuula abraahil iyo dhugdhugleda dadka degan in lagu baro shareecada islaamka iyo waxbarashada kale asaasiga ah inay ku bartaan baan ugu talagalnay waxaan ugu talagalnay inay ahaato boodhan ahaato sida ay ku cad een, qoraalka ku qoran ee, gu- maaragtay wajahada ku qoran iyo gidaarada ku qoran Een, waxaa dhiman wax badan baa dhiman waxaa dhiman afar hoon oo waaweyne hurdadii ah baa dhiman waana arrinta iminka is hortaagtay in maxaan ku dhahdaye aan ardaydani maanta ay dheeli ahaato oo galabtay guryaha ku carra- ku carraabaan waxaan dhisnayn een, hoolash- hoolalkii ay ardaydu seexarisay Sidoo kale qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb galay ayaa ka mahad celiyey.
waxaynu u mahadnaqaynaa guud ahaan cid kasta oo mashruuca aadka u qiimaha badan leh ee dhaxalgalka ah ee sabab u noqotay dalka ha joogto dibadda ha joogto deegaanka ha ka mid ahaadaan een, degmooyinka iyo gobollada ha ka mid ah ha ka yimaadaan runtii waa hawl aad iyo aad iyo aada u ballaaran waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo dhaxalgal ah waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo sabab ku lahayd oo ay ugu horeeyaan eh, walaalaha qurba joogta ah oo laga yaabo ama aan hubaba mashruucan intiisa badan inay qayb weyn ku lahaayeen
wuxun baynu odhan bogaadin iyo duca weeye waa bogaadin aynu bogaadino ciddii waxgelisay ee tacab gelisay adduun gelisay in la bogaadiyo oo loo duceeyo oo miisanaadka xasanaadka ilaahay ugu daro meeshay ka soo saareen ciddii gacan ka geysatay iyo ciddii carab ka geysatay ciddii cod ka geysatay iyo ciddii adduun ka geysatayba intaba waa u ducaynaynaa allah ha barakeeyo